ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس هذا كان باب بيان توكله بل رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه توكلك سي وعلى الله إلهي تلسارا أيوك توكلي taas caddaynteedii buu baabkeedii yahay iyo wa cismat illaahi tacaala ilaalintii iyo xafiditaankii ilaahay xafiday lahu isaga min annaasi dadka uu ka ilaaliyo kaba xafiday ayuu baabkiisii yahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaثana cabd bnu xumaydin qaala akhbarana cabdالrazaqi qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi can abi salamata can jaabirin xa وxadaثnي أbو عمrاn محamed بن جaعفر بن زiياad واللفظ lah qال أخبرnا إبراهيم يعن بن سعد عن الزهري عن سنان بن أbي سنان الدؤلي عن جابر بن عبداللahi qاaل bal aduu xadiiثku waa xadiiث jaaبir بن عبداللahi warinayo kolay labada sanadba زهri ayaa inoogu sugan lakiin زهri baa laba sheekhloo أbu سلمةa عan jaaبir iyo sinan ibnu abi sinani dili ama du-ali labadaba waa la yidhaahaa reerkan marka la eegayo nisbadooda waana nin aan kitaabka hore ugu soo marno hiqo ah oo bal matalan dee abisalamahan iyo la dabaqa ah weeye oo kitaabkana hore waynu ugu soo maray labadoodubana jaabir bay kaba warinayaan labadaa sheekh buu leeyahay zuhri xagga horena sheekhyada muslim iyo kuwaasna waa ta aan aragno inay dee bal adigu sanadku xaggaasna ku kala duwan yahay xadiidkuna aniga waxa ii qoran sideed boqol iyo saddex iyo afartan macnaa waa raqam hore waynu soo maray oo xadiidka waynu soo maray walow lafdigu markaa hore inoo soo naqliyey sheekhu raximahu llahu tacaala duruqda uu imika uu soo naqlin doono mid kamida dariiqa uu ku sugnaa lafdigiisii ahaa iyo matnigiisii aanu halkan dhammayn waana dariiqa ugu dambeeye baabka uu ku dhammaan doono kaas buu lafdigiisii inoo soo naqliyo sidaasay ahayd waxaa kaloo la socday oo dee waa baabkii salaatulkhowfka waa xadiidkii ugu dambeeyey baabu jumuca ama kitaabuljumucana xadiidka ka horeeya un weeye halkaynu kuba soo maraye iyadana rasuulka ilaahay ghaswada salaatulkhowf ayuu tukaday kayfiyaadkii salaatulkhowfka u tukaday kayfiye ka midana dadka uu tukiyey marka taasna xadiidkay kaba mid ahayd oo halkan dee aan inoogaba mid ahaynoo bal xadiidku alfaadiisa qaarkood yaanay inoo soo marin alfa laakiin xadiidka duruqdiisa barhkood laftigiisaan soo aragnay ziyaadada xaggaa salaada khowfkuna way laba socotay halkaan idin tilmaamay ama dee raqamkan unbaaba kuba helaysaan haddii kalena waa dee abwaabtii salaatulkhowf xadiidkii ugu dambeeyey ama salaatuljumuca baabkii ama kitaabkeedii xadiidka ka horeeya un weeye kitaabuljumuca intaan u bilaabmin bal markaa waa xadiiaynu deeta soo marray dee qaybo kaba mid aan leenahay alfaado cusube haba jireen waxyaalo ziyaadoo riwaayadan inooguba sugan haba jirto wuxuu hi haddaba saxaabigaasi qaala ghazawnaa waanu duulay maca rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa ghaswata duulimaad qibala nejdin bilaada nejdi la odhanayay xaggeeda ayaan rasuulka ilaahay uba raacnay kolley waana qaswadii daaturiqaac bay ahayd oo dee lafdigaa horeynu soo marhiya kainoo dambeeyaba way kuba sugan tahay nejdina asalka hore almurtaficu min alard ayuunbaa la meesha sare ee taagee dhulka kaba mid ah algawr haddii la yidhaahna waa almunkafidu minha wey gawrku waa muqaabilkii waa meesha godanee dhulka kaba mida taasi waa asalkooda hore su ahaa laakiin markii dambe waxay ismi u noqdeen ama laba ismi laba jiho maksuusa oo nejdina bilaadee macruufa oo ballaarhnayd baa nejdi markii dambe la odhanaya dee taas gawrkuna waa qeybta imtihaamo la odhanayeyna ee xaggii baddana ama kusoo dhoweydee dee ka godnayd taag hore oo laba jiho oo macruufa ayay magac u noqdeen asalka horese iyadoon ogi iyo dee laba eegin meel gubana aan la kala eegin meesha sare ee dhulka kaba midana nejdi baa lagu magacaabaa meesha godan ee dhulka kaba midana algawr waa la yidhaahaaye laakiin markii dambe dee laba ismi ayay noqdeen oo laba jiho macruufo bilaada carbeed kaba mida lagu idlaaqo marka wuxuu yidhi haddaba xaggaa fa adrakana waxaana soo gaadhay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay waaba kaba dembeeyey oo in badanna saa waa yeeri jiray way ka horeeyeen bal markaa waxaana soo gaadhay buu yihi rasuulkii ilaahay baana soo gaadhay fii waadin doox buu nagu soo gaadhiyo waadi kathiiri alcidaahi waa meel dee waadi ahaydoo laakiin dhirtiisu ay badnayd alcidaahna dhirtan qodaxda la guud ahaanba cidaah waa la yidhaah waa kullu shajarin lahu shawkba cidaah waa la yidhaahaaye haddaba meel iyadu waxa weeye dhir badan lahayd oo dhirtaa qodaxdala ah ayuu nagu soo gaadhay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waana soo laabankoodii ay ka soo laabmeen ghaswadii fanazala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu degay taxta shajaratin geed hoostii oo dee wakti duhurana ama waktigan dadku ay har galaan bay ahayd dhulkuna waa kulul yahay markaasi uu harhsado halkana qayluushigii iyo dee uu ugu nasto dee bal markaa ayuu rasuulka ilaahay geed hoostii buu degay facallaqa wuxuu sudhay oo sayfahu seeftiisiibuu biqusnin laani min aqsaaniha laan laamihii geedkaa kaa miduu seeftiisii oo dee galkii kuba jirta ayuu ka soo laalaabiyey dee sidaheedii oo halkaasuu sudhay qaala wuxuu uhi jaabir watafaraqa annaasu dadkiina way kala tegeenooy baaheenoo fi lwaadi waadigii oo dhir badnaa ayay ku dhex baaheen oy ku kala tegeen yastadiluuna xaal ay harhsanayaan bishajari dhirtaa waa dee wakti kulul ah iyagoo la degay markaas la harhgalay oy dhirtaa harhsanayaan kollayna xadiidka siduu qurdubaydhaa waxaa inooguba suganba dee casirkii imaka waa waqti dagaal bay kolley waa dad dagaal u taagnaabaabay ahaayeen ciidan bay ahaayeen rasuulka ilaahay la socdo qaswaabay kaba soo laabmeen markaas bal tafaruqa ama inuu dee ay suurtagal tahay ay bannaan tahay ciidankii inuu baahu san oo kale u kala tago laakiin wuxuu uhi idaa aaminuu calaa anfusihim waa haddii aan cabsi markaas la cabsanayo aanay jirinoy nafooda u aamin haddii dee cabsi ay jirto kolley in la is-urursanaado la digtoonaadaa meeshii iman xadarkii iyo xaydadiibaa iman kolleyna socodkii dheeraahay soo socdeen iyo kuleylkii iyo waxyaalahan baa keenay dhirtii badnayd baa la yskaga baahay rasuulkii ilaahayna keligii buu ahaa oo uu ku hadhay geedkan ama geedkan buu keligii isagu harhsanayey dee waqtiyadii hore rasuulka ilaahay madiine yimna salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyadoo cabsidii dee gaale iyo yahuudiyaba ay jirtay waa la ilaalin jiray laakiin markii dambe ay soo degtay dee qur-aanka ilaahay qowlkiisii uu soo degay wallahu yacsimuka min annaasi rasuulkii ilaahay dadkii waa fasaxay oo dee matalan ilaah baa dee isagii wacdigan dee xaqiiqada oo ah ilaahay inuu dadka ka ilaalinayo taas ayaa isagoo kuba kalsoon buu dadkii iskaba fasaxo markaa waqtigan iyadoo dagaalba laga soo noqdo cadowgiina aanu dheereenba ama bilaadiisii laguba sugan yahay ayuu haddana keligii ciidankiina baahay ayuu keligii geed uu hoos seexdayba qaala wuxuu yidhi jaabir baa odhanaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay waslm macnaa rasuulka ilaah baa u yeedhay intaa dabadeed iyagii way u yimaadeen markaasaa wuxuu uhi ina rajula nin baa ataanii ii yimi walxaal ana anigu naa'imun aan hurdo isagoo hurda waa nin cadowgii ka mid ahayoo daba socday ayaa yimi rasuulka ilaah hurda waan u garanayaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh seeftiisna halkanay ka laalaadaa faakhada sayfa seeftii buu qaaday galkiina uu ka saaray fastayqadtu waan soo baraarugay walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay calaa ra'sihi madaxayga korkiisa oo falam ashcur maba dareemin anigu oo intii horu u yimi oo xaasna muu rasuulka ilaahay baraarugin ma ogeyna maan dareemin ilaa walxaal asayfu sayfkii fii yadihi gacantiisa uu ku sugan yahay un mooye wuxuun baaban dareemay ninkan joogitaankiisa iyadoo seeftii ay gacantiisa ku sugan tahay saltan xaal uu yahay seeftu mid galla oo galkii uu ka siibay saltan bimacnaa masluulan weeye kolley barhkood sultan oo soodka kasradiisa ama sultan oo damadiisana way soo naqliyeenba dee waanan xaalaynaynaa kolley seeftii iyo dee kolley mubtadahana fii yadihim baan kagaba khabraynaa walow barhkood halkan dee sultun ama saltun fii yadihi oo isagoo marfuucana sade qurdubiya ay soo naqliyaan maan anigu dareeminba ujeeddadu waa ninkan imaatinkiisa iyo aanaan dareemin ilaa walxaal asayfu seeftii fii yadii gacantiisa ay ku sugan tahay mooye sawtan xaalu yahay seeftii mid masluulan weeye aan galkii aan kuba jirin marka faqaala lii wuxuu igu yidhi ninki man yamnacuka mini yaa iga kaa manceeya maantaba yaa iga kaa hor joogsanaya taas buu yidhi seeftii baa gacantiisa ku sugan rasuulka ilaahay hub ma haysto waa kan waa jief waaba dee markaa soo fadhiistay uun waa taagan yahay waa cadowgaa aad ula colkee weliba maanta makansaday deetuu yihi man yamnacuka mini welibana de waa istifaame laakiin waxaa ku dhex jirta ama dee meeshii ama la socotaba bimacna nefyi oo isagoo le laa axada yamnacuka mini maanta cid iga kaa celinaysaaba ma jirto taas buu leeyahay oo de waayo seeftii baa gacantiisii ku sugan rasuulka ilaahay wax kale ma haysto uu fadhiya waana cadowgan dee makansaday maanta tuu leeyahay man yamnacuka yaa iga kaa mancinaya mini macnaa laa axada yamnacuka mini ma jiro axad iga kaa celinaya qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qultu waxaan idhi allah allahu yamnacuka mini waa dee ilaah baaba yihi wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa iga kaa mancinaya rasuulka ilaahay cabsi gashay ma jirto naxdin uu naxay may jirin bal markaa wuxuu yihi tan allah uma qaala wuxuu yihi fi haaniyati ninkii baa ku celiyey hadalkii haddana man yamnacuka mini qaala wuxuu ihi qultu waxaan ihi allah taas baan idhi qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fashaama uu galeeyey macnaa gelkii buu ku celiyey asayfa seefti ninkii dee markuu arrintan cabsi la-aantan iyo arrinkan rasuulka ilaahay kuba hadlaya taa cabsi baaba gashay waanu arkay inaanu waxba ka qaadi karahaynba arrinkan isagoo wax ka hor joogaa jirin keligii uu yahay ciidankiisa uu kaba dheeryahay aan haysan oo halkaa inna aan wax cabsiya iyo aanay gelinba uu tanna yidhiyo bal ninkii seeftii buu galkii ku celiyey fashaama sayfa manaa shaama lafdigana siu dee aimadu inoo soo naqliyo imaamkan sharaxiisa haynaana kaba mid yahay laba macnoo isku did ah ayuu ku yimaadaa oo waxaa la yidhaha shaama sayfa bimacnaa akmadahu galkiibuu geliyey iyo shaama sayfa oo bimacnaa sallahu wey ama jaradahu min waxa weeyaan gamdi waa marka uu ka saaro seeftiibuu adu galkii seeftiibuu galkii ka saareeyo uu galkiibuu ku celiyuu geliyey labada way kuba yimaadaan imaka halkana waa macnaha hore oo ah dee akmadahu kolley aniga kitaabkaygana dee mooyikuina markuu taa qabanayey sheekhu isagoo si fiican u dabdiyey ama shamu fabishini mucjamati wa macnaahu laakiin anaa kayga waxaa dhacay uun dee ficilku waa ficil rubaaci oo waa akmadahu hamzadiiba aniga ka maqan oo kamadahu bay noqotay un oo kale laakiin dee kolle ficilku waa akmadahu markan ay tahay gelinta waradahu fii kamdi wayuqaalu shaama sayfa idaa sallahu markuu seeftii kaba saare adigu bal waxaan leeyahay haddii idinkana tahay kaygoo kale aad tihiin kolley hamsadii waa meeshii laga maarmaan weeye in lagu kordhiyo waayo waa akmadahu iyo kamadahu maaha ficilku akmadahu macnaa waa jacalahu fii kimdi kimdigiisii waa galkiisan iyo jayaa ayuu yeelay seeftii buu galkiis kaga celiyey rasuulka ilaahay muxuu yihi fahaa huwa manaa isagi ama huwa isagu daa kan weeye jaalisun fadhiyo weeye waa ninkan fadhiya u ishaaro waaba ninkan ninkii waxaa sameeyey ayuu yihi agtiisuu fadhiyey uma lam yacrud lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ninkii uma banbixin oo ujeeddadu wax xumaana uu ku sama ciqaab uu ciqaabay oo dee ficilkan uu laba yimine inuu diluu doonayay ilaah baa ka ilaaliyey oo taasbe ina muu ciqaabin oo xaggaa uguma banbixin mucaaqaba iyo taasoo kale ma ciqaabina waa iska saamaxay waa iskaba cafiyey bal iyadoo ayna xadiidku inoo yar socon doonaa labadii duruqdiisu horta mid weeyaan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tawakulkiisii uu ilaahay tala saaranayey iyo kalsoonida ilaahay subxaanaه wa tacaala wacdigiisa taas iyo ximaayadiisa uu kuba kalsoonaa xadiidka way nooguba sugan tahay ilaalintaa rabbi subxaanaه wa tacaala xafiduu dadka bay ilaaliyeyna waa kanoo waa cadowga xumaan doonayee makansaday ee seeftina ay gacantiisa ku sugnayd cidna rasuulka ilaahay markaa ag joogtay aanu jirin waa ka haddana ilaahay kaba qabtay ee kaba celiyo dee cismadiina way nooguba sugan tahay arrinkan kale rasuulka ilaahay yeelayna dee waa cafigiisii iyo waxa weeyaan samaxadiisii oo ninka xarbiga ah ee dilkiisii doonayey ayuu rasuulka ilaahay iska haddana uu iska sii daayey oonu ciqaabin oo waa kaasiin de waxaana bal taasna waa cafigii rasuulka ilaahi raafadiisi iyo shafaqadiisi iyo bal taasi iyada way nooguba sugan tahay waxaa jirta riwaayadan dee buloorta bukhaari iyo muslim ba xadiidka way wariyeen waana xadiid ay wadaagsadeen dee qeyb ka midana waa ta aan soo aragno waa qeybta uu imika ixaaleyn doono ee dee kolley qeyb kan waa la mid ee waxyaale ay ku yar kala duwan yihiin baa jirtay si alfaad inoo dambayso o kale iyo waxaa imaamku raximah اllahu tacaala waa nawowi shaarixa kitaabka oo xadiidkan wuxuu ku soo arooriyaa kitaabkiisan riyaad saalixiin aad u nafciga badan bal maalan kitaabkiisaasna waa baabkan dee ugu talagalay ama uu cunwaaneysay tawakulka ilaahay la tala saaranayo lafdigan bukhaari iyo musliman hayna ayuu soo arooriyaa halkan muu ishaarin taasna ee bal wuxuu soo arooriyaana abubakr اismaaciili dee kolley mustakhrajkiisa ama saxiixiisaasoo kaba cabiray ayuu halkaa kitaabkan halkan kuma isha waa faa'iida aan leeyahay imika sharax aan hayno iyo waa la dheeryahay waa riyaadka amatigiisu taa laba dheeryahay ayuu soo arooriyaa riwaaye uu leeyahay oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii ninkani uu yimi ee weli yaa iga kaa manceeya ama yihi ma iga cabsanaysaao may kaama cabsanayo iga kaa manceeya ilaahay ayaa markii dambe uu rasuulka ilaahay kuba celceliyaa waxaa halaftigaa kuba sugnaa seefta inay ka dhacday ninkii seefta inay kaba dhacday waa matniga riyaadka ta inooguba sugan abubakr ismaaciil riwaayadiisii waa ziyaado uu leeyahay markaasaa rasuulka ilaahay qaaday seeftii uu ku yidhi hadalkiisa oo kale man yamnacuka mini markaasaa wuxuu ninkii ku jawaabay kun khayra aakhidin ku seef qaata labada dee ka u khayr badan noqo bacdna isaamax buu leeyahay oo icafi taas oo kun khayra aakhidin rasuulka ilaahay uu iska cafiyey ninkii uuna wuxuu ku yidhina markaa rasuulka ilaahay atashhadu an laa ilaha illa ana muxamad wa ani dee rasuul llah markaasuu yihi may taa ma qirayo laakiin waxaan kukula cahditamayaa inaan kula dagaalamin cid kula dagaalamaysana aanan soo raacin markaasuu noqday oo markuu qoomkiisii ku noqday buu yihi ji'tukum min cindi khayri nnaasi waxaan idinka imi dadkii ugu khayrka badnaa agtiisa de waayo cafiga ama ya cid kale kale waa rasuulka ilahi de arrintan uu kaba arkay dadkii ugu dadka ugu khayrka badnaa agtiisaan idinkaba imi bal waxaan leeyahay markaas de kutubtu de bal iyadoo imika kitaabkii halkan ay ahayd inuu riwaayadan sooba naqliyo taa kuba sharxo taasin waa shay faa'iido oo weyn oo riyaadka inooguba sugan xadiidkan sharxiisi inaanuba soo qaadanayno bal maaha dee waayo way isdhammaynayaan oo riwaayaadkii de waa riwaayo kaleo xadiidka duruqdiisaasoo imika aan labadii saxiix inooguma sugnayn abubakr ismaaciil kitaabkiisa ama mustakhrajkiisa kuba sugan oo sheekuna uu inoo soo naqliyey oo dee ay faa'iide intan dhaafsan xadiidka wixii aan kaba faa'iidaysana ay nooguma sugantaho xadiidkii un kaba mida bal taasba weeye oo waa markaasna de halkaan idiin tilmaamayna waa kitaabka bilowiyadiisii وxdثnي cبد اللh بن عبد الرحمن الdاrمي وأبوبكر بن إسحاq qال أخبرنا أبواليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال xdثnي سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن cبدالرحمن imika gu israaciyay riwaayada شhucayb kuwii hore aynu soo aragnay waa dariiqii horeynu soo aragnay markay ibrahim بن سacد الزهri ka warinayena can sinan بن أبي sinan bay ahaydba oo markii riwaayadii hore bal waxa weeyaan uu isagu warinayey ay macmar anzuhrina can abi salama laakiin labadiiba imika riwaayada shucayb way siraacsan yihiinoo can zuhriya xadaanii sinaan bna abi sinaan dualiy وabu salamata bna cabdiraحman ana jaabira bna cabdillaahi اlansaariya wakana min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisii buu kaga mid ahaaye ayaa akhbarahumaa aba salama iyo sinaan u waramay wuxuu ugu waramay anahu gazaa inuu duulay maca nabiyi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay maciisa gazwatan qibala najdin xagga najdi falamaa qafala nabiyu agtani waa ziyada waa markiu soo laabmay waa soo laabankii bay arrintani dhacday falamaa qafala nabiyu salى اllahu عalيه wasalam markuu rasuulka ilaahay soo noqday ayuu qafala macahu isaga maciisii buu soo noqdayna waxa weeye in marka la eeg dee jaabir qafala wuu noqday jaabir macahu maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam faadrakathm waxa haleeshay oo u gashay weeye oo waktigiibaa dee gaadhay alqaa'ilatu waa waktigan dee harhka ama duhur dhow yahay ee dadkuna ay howlahooda intay daayaan markaa khaasatan kulayl badan yahay ee la har galo qaa'iladiiba yowman maalin iyagoo dee waadiga dhirta badan lahaa qodaxda le maraya ayay haleeshaydu macnaa waktigaasa u galay waa la degay markaa socodkii baa la daayey waa la degay dhirtii baana lagu baahay si loo harhsado uma dakara wuxuu sheegay waa eg waa shucayb ibn abi xamzo zuhre kii warinaya waa asxaabtii zuhri baa xadiidke wuxuu sheegay naxwa xadiidi ibraahima bni sacdin wa macmarin labadaa hore iyadna asxaabtii zuhri ahaa xadiidkoodii imakaan kaba soo baxnay mid laba mida ayuu sheego dee waa intii kale oo ayaad ku taam yeelaysaa laakiin waxyaalaha eeg waa inay falama qafala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam qafala macahu iyo alfaadan waa dee tan isaga laftii ziyaadaha oo halkan inooguba sugan inta kale waa kuwii horuu la mid yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cafanu qaala xadaثna aban bnu yaziida raggan waan soo wada aragnay uno dee waxba taraajimna imaka iskuma sii hawlayno kol haddii kitaabku meelahan soo gaadho intaasnaan qaban dee arrintuna ay tahay idinku inaydaan taa ka hadhin ee bal aad dadkan daba gashaan oo kutubtaa taraajimta waxaa helaysaana dee bal markaa ruuxii ama ishkaal idinka gala ama idinku cusub ama taas oo kale eegtaan bal xadaثna yaحya بn abi kaثiiri can abi salamةa can jaabiri qaala anahu qaal aqbalna maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam waa halkan riwaayadan leeyahay halkii hore inoogu soo martay iyadoo dhan oo kitaabu salaat riwaayadan kusoo marnay tan bay ahayd dariiqan bay ahayd xataa idaa kunaa bidaati riqaace markan meesha daaturiqaac la yidhaah ku sugannahay bimacnaa xadiidi zuhriyi oo maanta yaxya bn abi zuhri meeshii ma joogay waa yaxya bn abi kahiir ayaa ka wariyey abu salama xadiidkii zuhri macnihiisiila ayaana xadiidkani ahaa walam yadkur laakiin muu sheegin uma lam yacrud lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm jumladaa dambe oo ah cafigii rasuulka ilaahay tilmaamaya dee wax macnaha kaba weyna waa ta aan abubakr ismaaciili kaba soo naqlinay biifaadati اlimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala fii kitaabihi riyaad الsaalixiin taas waaba taa jirtay intaa iyada riwaayada yaxya bn abi kahiir kumay sugnayn bal macnaha xadiidku aad buu inoogu cadiyey tawakulkii rasuulka ilaah iyo cismadiina way nooguba sugan tahay baabu bayaani maali ma bucia الnabiyu salى اllahu عalيyه wasalam min alhuda wاlcilm wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani maali ma kii maselkii cadayntii buciha la diray annabiyu salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay umuuraha lalaba dire min alhuda wاlcilm ya bal maelkii waa mael xadiid kolley inoo soo socda oo uu bal maala mael u ah cilmigan ilaahay subxaanaه watacaala rasuulkii ilaahay laba soo diray uuba soo dhiibay xagga marka la eego dadkii la soo gaadhsiiyey intifaacay kuba intifaaceen iyo aqbalka ay aqbaleen iyo siday u qeybsameen jaanibkaasay u kala dunaayeen waa mael taas macnihiisu yahay ayaa baabkan uu baabaysan yahay waana kan xadiidkii de kolley ama xadiid idin soo maray oo dee taasi way wuxuu yihi markaa imaamkii muslim xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu caamirin الأshcariي ومحamed ibn الcalاay wlafظ labi caamirin qaaluu oo qolooyinkan abubakr بn abi shaybe iyo cabdالlahi بn barad iyo mحamed ibn الcalا abu kurayb intuba xadiidkii sheekh waa muslim waa ka wada wariyo waa sheekhadiisii xadiidkan sheekh keliyana way wada leeyihin laakiin lafdiga inoo soo socda lafdigii abi caamir weeye oo qaalu waxay yidhaaheen oo alfaado in yaroo bukhaari iyo muslim halkan ay ku kala duwan yihiin bukhaari isaga lafdigiisu lafdiga abu kurayb buu ahaa waayo dee xadaثna abu kurayb un baaba kuba sugnay markuu kitaabuulcilmi waa xagga hore kitaabuulcilmi xadiidka kuba soo war ku soo arooriyo alfaado yaroo ay ku kala duwan yihin dee macnuu waa mid ah na way jiraanba ama labada macnuba waaba saxiixowne haddaba qaalo waxay yidhahan raggaa saddexdii xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam kolley sanadkan waa sanad dee inagu soo noqnoqda caa'iladan burayd abi burda iyo abi muusana iyagoo saa ugu sugan abu usamana kaba warinaya xamaad ibnu usama abu quraybna ama cabdالlahi بn caamirka abu caamir iyana bal waa dee taas inagu soo noqnoqda kol kol abubakr iyaanu kuba badnaanine laakiin dee qolooyinkan kale waa inagu soo noqnoqdaa baan leeyahay isagoo sanadku sinanun ahayn wuxuu ihi abu muسى الأشcري عan النabiyi slى الlaه عalيه waslم qaal anahu qaal ina maثla ma kii maslkii iyo tilmaantii ama maslkii bacasanii uu ila soo diray allahu ilaahay bihi isaga caزa wajل oo min alhudaa hanuun ah wاlcilmi cilmi ah waa cilmigan dee sharciga ee ilaahay rasuulkii ilaahay inoogu soo dhiibay hebel maala dee kan aan haynaa kaba mid yahay iyo axaadiisan aan aqriyaynaa iyo hanuunkan uu ila soo diray waxa masalkiisu yahay xagga marka la eego waa dadka iyaga maala dee in cilmigaasi soo gaadhay xagga taxsiilkiisa iyo kasabkiisa iyo ku camalfalki iyo ku dhaqanki iyo dhaqan la-aan waa jaanibka marka la eego kamahali kaysin roob oo kale alkays waa almadar dee barhkoodna waxaaba yidhaha laftigan kays de waa gargaar iyo taas be waa roobka caamka ahee waqti aad loo baahan yahayna loogu baahan yahay oo la haraadan yahay oo dee ay markaa lagu dhowiyaba halaag ka yimaado ee dhulkii uu ku noolaaday dadka ku noolaadaan ee gargaarkaaba noqda bal adigu waa roob oo kale roobkaasoo asaaba asiibay helay ardan dhul dhul buu helay dhulkiibaa asnaaf yeelanaya dadkuna waa asnaafta yeelanayaan fakaanat minhaa macnaa ardadii uu dhulku helay waxaa kaba mid ahayd daa'ifatun waa qidco iyo in dayibatun fiican addaa'ifatu min alardi waa alqidcatu minha markay dhulka ay tahay addaa'ifatu min alardi waa alqidcatu minha haddii la idhaha addaa'ifatu min annaasna waa aljamaaca oo addaa'ifa min annaasna waa aljamaacay noqon haddii la yidhaha addaa'ifatu min alardina waa alqidcatu minha haddaba waa qeyb iyo gobol ama dhulkii kaba mida ayaa roobkii helay ama dhulkaana uu helay waxaa kaba mid ahayd qidco waayo maaha intaasuma helin waa dee dhul buu helay dhulkii waxaa kaba mid ahayd daa'ifatun dayibatun fiican waa dhul caradiisu fiican tahay waa tii almumbita intay biyahan dee hagaag u aqbasho daaq iyo wax kasta iyo zaracba soo saaraysay waa dhulkaa fiican weeye oo almumbita ayibatun taasoo qabilat aqbashay almaa biihi biyi bay cabtay oo way aqbashay faambatat markaa bixisay alkalaa daaqii bixisay iyo walcushba doogii iyo cushbigii alkahiira badnaa kolley cadfu khaasin calaa caam weeye alkalaa markan idhaahno oo bal maala walow alkala sheekhu halkan raximah اllahu tacaala isagoo maqsuuro alkala un la yidhaha iyo alkala isagoo mahmuusa uu sheeku sharaxa kuba soo naqlinayo oo uu bal maalan kaba dhigayana markaa uu maqsuurka yahay alkala cushbiga uu kala macno dhigayo laakiin kan inoo yaale mahmuuska ah waa daaqii guud ahaan cawskii engegay iyo doogiiba kala waa la yidhaha waa daaqii un laakiin alcushba marka la yidhaha waa kii radbiga ahaa alkhalana waa la mid oo laa yukhtalaa khalaha baan hore xajiya uguba soo maray halkii dhulkan xaramka ah bal waxa weeye ka haddaba alcushba oo kale iyo alkhala iyo sheekhu suu soo naqlinaya raximah llahu tacaala marka uu waxa weeye maqsuurka yahay alkala un la yidhah mahmuus lagaba dhigin waxuu khaas ku yahay kii radbiga ahaa laakiin marka alkala u la yidhaaho kii yaabiska ah iyo kii radbigaah labadiiba ku wada dhacaya haddii aan marka alkala mahbuus baa ii taale aan taa kuba fasirno alcushb alkaiir waxay noqonaysaa cadfu khaasin calaa caam ina cushbigu waa qeyb kale io kaba mida ayuu noqon waa kii qoyanaa un ayuu noqonaya haddaba bal horta markaa qeybtaasi dhulkii ka mid bay ahayd waa qeyb biyihiiba hagaag ay u aqbashay cabtay baaqii iyo dadku ay kuba dee xooluhu ku intifaacayeen iyo hadday zaractay wax kasta adu waa way kuba baxeen oo sidaasaa looguba intifaacay wa kaana minhaa dhulkii waxaa kaba mid ahaa eg waa dhulkaas uu helay ajaadibu waa meelo dee adag oo biyaha amsakatilmaa biyaha qabtay ajadib waa jamcu jadbin jadabin baan ujeedaa jadbin maa jadab oo daalka la fadxiyo qiyaasna ma aha oo dee imaka ajaadib oo kale dee marka la eego wasankan imaka afaacil oo kasani qiyaas marka la eego umay noqoteen tan imika umay noqoteen laakiin waa siday kuba timo waxa weeyaan waa dhulka adag ee biyaha qabanayee biyihii aanay hore uga gurayn laakiin aan wax soo saarahayn taasba weeye ayay ajaanibtu tahay waa meelaha adugu imaka halkan dee kuma fasirayno balliyo iyo waxyaalahaas waa dhulkan adigu intuu diri yahay wax ka soo baxaya aanu jirin laakiin biyahay qabanaya eenay hore biyihii aanay u gurahayn biyihii iyaga helay kaas baa kaba mid ahayd taasoo amse ka tilmaa biyihii qabatay fanafaca allahu biha annaasa dadkii ilaahay ku anfacay oo dadkii way ka cabeen waaba ka fasharibuu minhaa waata nafcigii fasharibuu cabay oo minhaa dee dhulkaas biyihii uu qabtay iyagu kaba cabay wasaqow waraabsaday xayawaankoodiiyo waxoodii waracow daaqayna oo ujeed ama daajiyeyna bal maalan dee xoolahoodii oo laakiin de waa inay hadduu caws meeshii kaba baxayo nabaadtii kale ay saartay haddaan biyo la helin markaa uu caws noqdo xoolihii meeshii ma joogayaanbo dee isagii ayaaban waxa weeyaan sababtii baabana meelaha xoolihii looguba hayo loo daajiyey kolley waa sida muslim inooguba sugan abu kureebna waa taan lahaa waa bukhaari isaga khaasatan sheekha keliya ayaa dee horta kitaabuulcilmi kuba magacuna meelaha kale mooye waxaana halkan waracow dhacday wazaracu baa isaga dhacay oo biyihii dee meeshan ajaadibta ama dhulkan dee adag ee biyaha qabanaya yaanu daaqba bixine laakiin biyihii aanay hore u gurahayn biyahaas bay wax ku beerteen ay ku zarcadeen oo iyagii way ka cabeen waxbay ka waraabiyeen waxna way kuba beerteen waa lafdiga bukhaari wazaracu halkana waracow baa inoo taalo sheekuna raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay labada lafdiba ama labada macnoba saxiix weeye oo nusqooyinka muslim oo dhan tan baa dhacday min aracyi bukhaarina wazaracu wa kilaahuma saxiixun ee barhkood bahasan qaadiciyaad oo kale lafdigan muslim buu raajax yeelay iyadoon wax dee murajaxo uu leeyahy taasaan kuba raajax yeelayaa jirin bukhaari hadduu abu kurayb taa kaba wariyey qolooyin kaleo abu kurayb kaba wariyo iyaguna sidaa ku wariyey way jiraan laakiin muslim iyo nasaa iyaba iyagu abu kurayb marka ay kaba wariyeen iyaga lafdigooda racow buu ahaa walow imika halkan lafdiga weliba waa lafdigii abi caamir bal markaa labada macno waa inoo saxiix taas weeye waa meel adigu lagu intifaacayn dhulkii isagii biyihii ma cabin waa kanoo isagii kuma intifaacan qadcadaasi biyihii iyo roobkii helay laakiin dadkii baa ku intifaacay u qabatay biyihii mahana dhul caradiisu intay xun tahay ama caraseel iyo jaan iyo waxay tahay biyihii ay fasahadayaan ma aha waa dhulkaas nadiifta adag une biyihii aan waxa weya hore u guurahayn ee dadka ay cabayaan waxna ka waraabsanayaanba bal waxna kuba beeranayaan hadday u baahdaan waasaba waa asiibayo roobkii daa'ifatan daa'ifo waa qadco wataan lahayn addaa'ifatu min alardi alqadcatu minha daa'ifo minhaa dhulkii kaba midoo ukhraa kale inamaa hiyo wuxun baabay tahay iyadu qicaanun qican waa jamcu qaacin kolley qaacuna asalka hore waa dhulka siman ayaa la yidhaha dee isagu aan isna aanay dee waxba kaba bixin taas baaba la yidhaahaa imika halkani laakiin waa dhul caradiisiba aanay fiicnayn oo dee habasna daaq ma bixinayo waa qican caraseel weeyaan ama meelahan ardigan sabikada ah dhulkaa jaan kale iyo dhulkaa muluuxada leh ee biyihii xataa ee ay xumaanayaan ay qabteen bal biyana aan qabanahayn waxna aan bixinayn inama haya qeecaan wabatan laa tumsikuman biyo ma qabanayso oo biyo ay qabanayso hadhow lagu intifaaca ma jirto walaa tumbitu kala-an daaqna ma bixinayso waaba meeshaasunoo roobkii helay cid alla cid ku intifaacaysaa ma jirto iyado kuma intifaacayso qadcadani indadna kuma intifaacayaan haddaba asnaaftii dhulku saddexaasay noqotay dadkii marka la eego rasuulkii ilaahay cilmigan uu laba yimi iyo hanuunkan uu laba yimina marka la eego dadkii xagga qaabiliyada iyo ku intifaaca qaybahan ay noqonayaanoo rasuulki ilaahay muxuu yihi markaa isagoo taa inoo sheegaya fadalika kaas waa qeybtii hore mathalu man shaksi mathalkii weeye faquha fii diin illahi macnaa diintii ilaahay fahmay gartay bartay weeyaan oo diintii ilaahay kolley halkan oo kale dee intooda badani in qaafka la damiyo faculo wasankeedu iyay kuba damdiyaan macnaha saara alfiqu lahu sajiya markaa fiqiga waa nin dee aqoon lahoo sajiye iyo uu noqdayba markaa aqoontii iyo fiqigii ama faqiha haddii la yidhaha fahmay dee kolkolba dee waanu maxalkaa sare gaadhsiisnayn be adigu fadalika mathalu man faquha fii diin illahi wanafacahu anfacay bima bacahani illaahu bihi wixii ilaahay ila soo diray oo facalima isagii ogaado bartay wacallama eeg isagii uu bartay waa ka waa ku intifaaco cabidii biyaha dhulkaasi ay cabtay buu laba mid yahay waana ku camal falay oo dee haddaanu ruuxu caamil ahayn asal ahaanba dee cilmigii kolley qaybta dambuu gabalaya aan kuba camal falahayne dadkiina waa baray oo daaqa baxaye xole ay daaqayaan ee dadkii haddee masaracii ay meesha kuba beeranayaanna waa baridii uu dadka barayay kaasi waa masal waa qeybta hore oo ah de waxa weeyaan fakaanat minha daa'ifaة dayibaة qabilat ilmaa faanbatat ilkala wاlcushb اlkaثiir wamahalu man shaksi mahalkii weeye waa qeybtii dambe lam yarfac aan kor yeelinoo bidalika waa bima bacahani اllahu bihi min alhuda wاlcilmi ra'sa madax ba aan sare ugu qaadin walam yaqbal aan aqbalin huda llahi اladii ursiltu bihi waa qeybtan dambe qiicaanta aheen biyo qabanahayneen waxa weeya daaqna bixinahayne wuxuu mahal u yahay ka aan aqbalin rasuulki ilaahay hanuunkan uu laba yimi iyo cilmigii uu laba yimi aan madax sare uguma qaadin xaggiisa kaas buu laba mid yahay bal taas bui rasuulka ilahi waa masel weyn oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh cilmigii iyo umuurihii ilaahay uu usoo dhiibay inooguba masalay oo dhulkiisaan aragno saddex qaybood ayuu noqday oo nooca hore waa noocan dhulkii kuba roobkii kuba intifaacay isagoo markii hore dee wax baktiye oo kale si ilaahayba dee alard almayita kol haddaanu waxba lahayn wax ku yaalaa jirin dhulkii abaaraysan yahay taaba ahaa intuu isagii kuba noolaaday daaqii bixiye dadkiina ay kuba intifaaceen ee dawaabta ay ku intifaacdee la beertay kaasi waa nooc nooca labaad bal markaa nooca koobaad ee dhulka dadka kaba midina ee maselkaasi u yahayna waa kan hanuunkii iyo cilmigiibaa soo gaadhaya oo xafidaya qalbigiisi baa ku noolaanaya markaas uu ku camal falayaa dee kayrkiina uu baraya waa ruux fahmay fahm fiican leh isagii ku camal falay qalbigiisi ku noolaaday taas deedna kayrkiina u gudbiyey oo isagiina waa ku intifaacay dadkiina waa anfacay waa qeybta hore nooca labaad ee dhulka ka midina waa tan marka la eega xagga neef ahaanteeda ama uguma intifaacin oo dee biyo hoos u gelayo oo sida taasoo kale qaybta horeo kale ama qancada horeo kale ay aqbasho oo taasi ma jirto laakiin maxaa jirta faa'iida kuba suganoo biyihii bay qabanaysaayo dadkii kale ama keyrkeed bay uba qabanaysaayo xayawaankii iyo dadkiiyabaa kuba intifaacaya wuxuu leeyahay noocan labaad ee bal markaa dhulka ana wuxuu masel u yahay waa dad bal maalan iyagu qulub xaafid oo waxweelaysaa bay leeyihiin laakiin afaamtii dadkaa hore ay lahaayeen ee cilmiga intay ku dhuuxaan wax kala soo baxaan dadkii ay kuba anfacaan maba laha oo xaggii marka leega macaanidii iyo axkaamtii kala duwaneed waxaan ay xafideen ay kulaba soo baxaan laakiin qulubta xaafidada ay ijtihaad daacadii iyo camalkii ay ku dadaalaanna maba laha laakiin cilmigii ay xafideen dee cid u baahan baa ay gaadhsiiyeen oo iyagu kuba intifaacdo hadhowna halkaa kaba sii qaado dadkii kuba anfacday sida xadiidkii rasuulka ilaahi nadar allahu imraan samica maqaalatii fawcaha faadaha kamaa samica faruba xaamili fiqh laysa bifaqihin oo kale oo cid kaleo ugaba nafci badan gaadhsiinayoo kale bal taas baabay iyagu markaa qeybtii labaadna ay yihiin qeybta saddexaad dhulkiina waa dhulkan dee sibaakda ah caraseesha ah muluuxa iyo waxyaalo lehe iyadii xataa biyihii soo gaadhay ay xumaanayaanba aan qaban ahayn waxa ka baxayaana aanu jirinoo dee wuxuu markaa laba mid yahay un dadkan qalbi wax xifdiyana ma laha fahamkiina maba laha cilmigii hadday maqlaan kuma intifaacayaan iyagu cilmi ay qabanayaan oo hadhow dad kale ay gaadhsiiyaan oo keyrkood kuma intifaacana maba jirto bal taaba weyn xadiidka kolley markaa cilmigu fadligiisa iyo marka la eego camalkii iyo baritaankii la barayay dadku fadliga uu leeyahy waa inooguma sugan tahay boorinta aada la isugu boorinayaana xaggii tacalumkii iyo tacliimtii xadiidka way inooguma sugan tahay jeedsiga cilmigii laga jeesto bacnaa ruuxii aanu noqon kaa dee mid dad intuu isagii waxbarto dadkii baraya iyo mid dadkii wuxuu qabto una midna aanu noqonna demiga ay leedahay way nooguma sugan tahay bal horta arrimu taas weeye laakiin markaan eegno daahirka xadiidka oo kale dee waxaabay barhkood yidhaahaan qeybtaa hore ee daa'ifada dayibadii kaa cilmigii intuu aqbalay ku camalfalay bartay dadkiina baray ayuu mathal u yahay qaybtan dambe dee qiicaanta markaas waxa weeye ayuu mathal u yahay qaybtan dambe qiicaanta ah ee laa tumsiku man walaa tumbitu kala ana kan aan ina dee wax raadoo cilmigii raadeeyey aanu jirin buu isagii matelkii u yahay laakiin marka la eego qeybtii ahayd ajaadibta amsakatilma oo dee ah biy cilmigii intay weelay ama biyaha dee biyihii ay qabatee dadka kuma intifaaciyaana kuma intifaacin be cibaarada dambeya fadalika mahalu man faquha fi diin illahi wanafacahu bima bacatani illahu bihi facalimahu callam wamahalu man lam yarfac waxaad moodaa tay hore iyo ta dambe waa labadii ugu ahamsanee aada isuba qaabilayay ama taa kale ee ajaadibtii dee ta horun bay inoo gelaysaa taa hore inoo gelaysaa laakiin bal dhulku qaybaha uu yeeshay ayaa xagga qaabiliyadii dadku cilmigan uu rasuulka ilaahay laba yimi ay qaabiliyaday ulahaayeen iyo intifaacii kuma intifaacayeena taasoo kale ayuu noqonayaa bal maala umuuraha si kala shabahayaan baabu shafaqatihi salى اllahu عalيه wasalam calى ummatihi wuxuu baabaysaya naxariistii rasuulka ilaahay ummadiisa uba naxariisanayey iyo mubaalagatii xeeldheeraantii aad iyo aada ugu xeeldheeraaday fii taxdiirihim digniintooda ugaba digayo mima yadurum waxa iyaga waxyeelaya suu rasuulka ilaahay aada iyo aada ugaba digayey markaa iyo ugu dadaalayay wixii iyaga ay ku halaagsamayaan dhib uleh inay ka badbaadaan uu kaba badbaadiyo intooda badan iyo ay haba diideen oo dee iyagu ha ku dhaceen wixiiba shahwadoodi iyo shahwaadkoodi iyo shubuhaadka haba raaceen be bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna cabdالlahi بn bradin ashcariy wa abu quraybin labadii eg markii hore abu camirin ashcariy buu ina soo yihi waa sanadkii kan hore un abubakr ibn abi shayba unbaa maanta ka hadhay abu camir iyo moxamed ibn cala waa labadaba way socdeen markii hore moxamed ibn cala wuxuu sheegay magaciisii imakana kunyadii buu sheegay abu qurayb in marka laega abu camir ashcarina nisbadii iyo kunyadii buu markii hore sheegay imikana muxuu sheegay magaciisii buu sheegay oo waa arrintii imika magaci waa kan magacii abihi sheegay cabdullahi ibn barad alashcari de nisbadiisi way la socotaa waa labadii nin hore abubakar unbaa kaba maqan sanadkuna waa intii markii hore ayn soo marnay imika waa inoo soo wada noqonaysaa walafdu liabi quraybin maanta xadiidkii hore hadduu yihi lafdu liabi caamirin lafdigan soo socda abu qurayb baa limaxamed ibn cala qaala waxaa ihi labadooduba xadaثna abu usamata can buraydin can abi burdata can abi musa can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala anahu qaal ina mahalii wamahalu maa bacahani اllahu bihi waa xadiidkii horena abu musa warinayey kana abu musa warinaya labaduba صaxiixa labada صaxiixba way nooguba sugayiin kii hore lafdigu waxa ina mahala maa bacahani illahu bihi caza wajala min alhuda wاlcilmi halkana ina mahali aniga mahalkaygu iyo wamahalu wamahala maa kii mahalkii bacahani illahu bihi ilaahay ila diray oo dee maxaa waaye waa hanuunkan iyo indaarkan iyo kamahali rajulin ataa qowmahu waa nin qowmkiisii uu yimi oo kale kole bal markaa waxa weeyaan un imaka labada masal way kala duwan yihiin walow dee rasuulka ilaahay mahalkii iyo ay dadkan iyaguna loo soo diray ay labaduba masel u yihiin oo imika kani waxa weeyaan masel wuxuu u yahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaaladiisa xagga indaarka iyo digniinta uu dadka u digayo iyo kuwa saamiciintii indaarkiisa maqlaya axwaasha kala duwanay leeyihiin taas buu kani masel u yahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa inoo digay oo dadkii oo dhan buu ugu digay ee wixii uu isagu ogaabuu ugaba digay ilaahay ciqaabtiisa iyo waxyaalaha uu ugaba cabsanaya ciqaabtani inay kusoo kadiso si fajaa ugaba timaado marka ruuxii rumeeyey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyhna waa badbaadaya kii isagu ka jeestayna dee waa halaagsamaya ama tamhiilkii xadiidka hore aynu kuba soo maray kaasi wuxuu aha xagga taxsiilu lcilm walintifaacu bih waa cilmiga barashadiisa iyo intifaac laguba intifaacayo taas qaybihii dadku ay taa uba qaybsameen buu ahaa kana waa rasuulkii ilaahay xaaladiisan xagga digniinta uu dadka u digayo iyo dadkii uu digay siyaalahay u kala baxayaan iyo qaybahooda kuwa loo digay xagga marka la eega cid digniintaa qaadatay oo ku badbaaday iyo cid aan digniintaa qaadan oo ku halaagsantayba bal markaa taas bay oo bal markaa waxay weeyaan waa laba masaloo kala duwan saxaabi keliya inoo warinayo rasuulka ilaahiyna uu kaba warinayo wuxu uhi markaa ina mahalii wamahala maa bacahani illaahu bihi ka mahali rajuli nin oo kale wey ataa yimi oo waxaan kaba dhignay anigu marka la eego xagga digniintan dadka u digayo iyo dadkan aan u digayo say dee u kala baxayaan ama ay u qaybsamayaan nin isagu tolkii u yimi oo faqaala wuxuu yihi yaa qowmi qowmkayow inii anigu ra'aytu waxaan arkay aljeysha ciidankii waa ciidan iyaga kusoo duulaya bacaynaya labadayna indhoor baan kuba arkay wa ana anigu ana wa inii anigu ana nadiiru curyaanu ku digayo qaawan baan ahay wax nadiir iyagu qaawo baaban ahay ee fadnajaa macnaa degdega oo badbaada oo dee waxa weeyaan meesha ka qaxa ciidankii waa idin hayaa taas idhi annadiir ulyaana culimada qaarkood waxay kaba dhigeen inuu yahay dee shaksi mucayana uu arinka hore uu ahaa ninkan deetan oo macnaa nin dee isagu san oo kale ciidan qabtay oo uu dharkiisii kaba furto markii dambena kasoo fakaday isagoo qaawano qowmkiisii kusoo dhex dhacay isagoo dee digniintaasna wada oo shaksi bicayni iyo bal maalan waatay u badan yihiine macnaha xadiidkana ay leeyihin waaba u ansabe macnuu uu yahay dee iyagay caadadoodu ahayd carab marka la eego markay san oo kale ruux uu ka war helo dee dhib weyn uu qoomkiisa kusoo socotay iyo ciidan kusoo maqan inta badan dadka ama korjooga ah ee loo dirtay dee ilaalo inayiin ama korjoogo inayiin markay wixii dee bal maalan taas ay arkaan ciidan kusoo dhow ayay maradaba iska saari jireen ay marada luli jireen iyagoo dadkii dee waxaan ugaba digaya oo markaa kaas baa dee anadiirulcuryaan oo waa uu markaa arrinku u kaayay waana macnaha ansabka ee haddaba nin baa deeta yidhi waxaan arkay ciidankii ishaydaan kuba arkay wa ana an wa inii ana nadiir lcuryaan fanajaa kolley waxay dee ficilkii waa iska imaka mafcuul mudlaqo dee ficil aan uba qadarno unju najaa weeye macnaa badbaada dhaqsada weeyaan oo bmacnaa asricu buu ugaba jeedaa haddii bal maalan taas weeye oo meesha ka qaxa oo ha isdhiganina cadowgii waa idinku soo dhow yahay faadacahu waxaa adeecay ninkaas daa'ifatun koox min qowmihi ayaa rumaystay oo way adeeceen oo faadlajuu way guuro galeen ama habeenkii gelinkiisii horeba de waxa weeyaan waaba la galab caraabay weeye oo faadlajuu fandalquu ficilkan adlajuuna kolley shuraxda halkan dee shaarixeenun kaba mid yahay way soo wada qaadaane laba macnay soo naqliyeen oo xagga marka la eego dee xuruftiisa uun kolley ka kala ratibmaya midi waa kan inoo yaalo adlaja yudliju idlaajan kaas oy leeyihinna taasi waa masarkiisii idlaajane markay ismigiisa noqoto waxaa la odhanayaa addaljatu ama addalju taas baa la odhanaya waa habeenka gelinkiisa hore markaa dadku dee waxa weeyaan ama ay guurayaan ee la guuro gelaya laakiin habeenka gelinkiisa hore ayaa taasi ay tahay hadday habeenka aakhirkiisa tahay siiqada ficilkaa isbedesha wasankiisa isbedelo iddalaja yaddariju iddilaajan bay noqon iddalaja oo markaa maserkuna alidilaaj buu noqon waana ka bal maalan iyadayn xagga marka la eego dee ismigiisan iyaduna adduljatu kolley xadiidna walaa de waa kii kuba yimi wa shayin min adduljati xadiid baaba ahaa kolley saxiixa kuba sugan ee adduljatu marka ay tahay kolley maaha lafdigii maserkaah laakiin waa ismigii ibdilaaj oo waa habeenka gelinkiisa dambe markaa la guurayo la guuro gelayo hadday addalju ama addaljatu oo daalkii un la fadxiyo ismiguna ama maserkuna idlaaj buu noqonaya waana kan aan hayne waa habeenka gelinkiisa hore dee markaa lagu ama dee la guuro gelayo taas bay noqonaysa habeenka gelinkiisa hore la soconaya markaa sayrka habeenka intiisa hore la socdana idlaaj weeye sayrka habeenka intiisa dambe la socdana idilaaj buu noqon labadaas bay lakiin waa macnuu de waa mid kasta waa sayr filail culimada qaarkoodna waa sa ibnu qutayba isagu soo naqliyo wuxuu kaba dhiga labada wejba mid kasta way kuba banaantay macnaa habeenka gelinkiisa hore socodka la soconayo taas idalajo iyo adlajo labadaba waa la odhan karaa habeenka gelinkiisa dambe socodkaa la soconayana idalajo iyo adlajo labadaba waa la odhan karaa waa ibnu qutayba iyo qolooyin siday iyagu sooba naqliyeen in labada wejba labada xaalaba ay kuba banaan yihin bal muhimku waxa weeye reer dadkan ismay dhigan bal may seexan oo may odhan gelinka dambeanu habeenkii dee la guurayaaye dee waaba la galab caraabayba qoladan hore fandalaquu way tegeen calaa muhulatihim halkan maharihimna kolley way dhacday bukhaari baabay dhacday waana in macno keliya weeye ama wuxuu jamcu bayna saxiixeyn buu kala soo noqon waa isla macnee waa iyagoo dee aan inay waa kaas waktina way haysteen muhladii waa isla macnoon labaduba waa saxiixe waa degenaanshahoodii iyo iyagoo hagaag intay waxoodii u guurteen oo waxoodii ay u dareersadeen bay si degan isagaba socdeen kuwaasi waanay badbaadeen wakadabat way beenisay daa'ifatun koox minhum iyaga kaba midi ninkii bay beeniyeen nadiirkaayo faasbaxuu waxay ku waaberiisteen makaanahum meeshoodii fasabaxahum waxa subax galay ama ku waaberiistay aljeyshu ciidankii uu ninkuu gaba digayeyna run buu sheegayo fahalakahum uu halaagay wajtaaxahum uu jirid gooye weeye waa baabiyey istasalahum weeyaan ijtaaxahum jaaxahum iyo juuxahum jawxan ama jiyaaxan waa macnaa iyo ijtaaxahum yojtaaxuhum ama ijtaaxa yojtaaxuhu macnaa istasalahum weeye uu baabiyey waa tan jaaixada aafada ruuxa maalkiisa baabisaba jaa'ixa laba yidhaahee imaka wadcu ljaa'ixa iyo waxyaala halkaa marka beec laba joogo hadday aafa timaado oo kale ruuxii dee ama himaar iyo wuxuu sii adigu dee dayn bal in dee wax laga daayo ama umuuraha laba eego ay taasi ay nooba timeen haddaba wajtaxam cadowgii baa baabiyo jiridgooyo dee macnaha ujeedadu cagtu mariyey fadalika haddaba taasi waa aniga iyo dadkan aan u imiye waa dadkii guud ahaanba maselkii xaggii digniinta weeye imaka xaggii cilmiga qaadashadiisi iyo taxsiilkiisii maahay intifaaci cilmiga lagu intifaacayey waa digniintan dadka uu ciqaabtaa ilaahiyo naarta ugaba digayo iyo waxa uga cabsanayay ahaa dee in balaayo iyo musiiba ama cadaabkaasi kusoo kadiyo si fajaa ugaba yimaado iyo xagga marka la eega maqalkii la maqlay ee la adeecay ama aan la adeecin taas baa maselkan yahay wuxuu yidhi haddaba kaasi maalu man adaaca kaa hore waa iyagu kuwaa ninkii intay maqleen iska guuray wakti horeba sidaa ku badbaaday cadowgii saa ugaga badbaaday waxa weeye maalu man adaacanii kii aniga i adeecay maelkii watabaca raacay maa jiئtu bih oo ninkii aniga i adeecae waxaan la imi raacaa waa badbaadaya cadaabkii aakhira waa ka badbaadayaa dhibtii bal waxa weeyaan cadaab اlqabri waa ka badbaadaya ciqaabkii iyo cadho ilaahayba intiba waa ka badbaadaya wamahalu man casaanii ruuxii icaasiyey maselkii weeye kan dambe ee dee ninkii dadkii aan dhegaysan aan lagu jalaqsiin ninkii iyaga u digaya halkii intay kuwaabariseen cadowgii u yimi dee waa naarta iman iyo halaagga imanaya ayay bal maalan arrinkani cadowgana noqonayaa wakadaba beeniyey maa ji'tu bihi wixii aan laba imi ee min alxaqi xaqaha beeniyey kolle macnaha xadiidku aad buu inooguba cadiya labada masel siday kala yihiinna waa taan marka horeba soo sheegnay oo wuxu uhi markaa imaamku raximah اllahu taعaalى waxadaثana waa masel kale ah qutaybat bnu saciidna culimada qaarkoodna rasuulka ilaahi amsaashiisan inoogaba sugnaatay dee barhkood baaba bal kuwa dambaaban leeya dee ururiye iyo kuwa horaba dee kutub alamsal ama alamsal inta kuwa magacaabeen rasuulka ilahi amsaashiisii mualafo gaara oo ay dee dib u sharxayaana kuba khaas yeelo umuuraha kala duwan dee meel isuguba geeyeen وxdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna المغيرة بن عبد الرحمن الqرaشي عن أبي الزناaد عن الأعرج عن أبي هريرةa قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi ba wuxu uhi إنmا مثليi ومثل umatي aniga iyo umadayda mثlkoodu waxay aniga mثlkay iyo umadaydan mثlkii xagga waxa weeye waa noocan inuu isagu dadkii dhib iyo halaag iyo naar waxay ku gelayeen ka hor joogo intooda badanna ay khilaafayaan kamahali rajuli nin oo kale weeye istawqada shiday siintiya ta'du zaa'id weeye maanta macnaa dalab ma faa'iideynayaan oo macnihii siintiya da'du ay keeni jireenee dalabka ahayd halkan ma jirtay bimacnaa awqado uun ayay la mid tahay uun istawqada shiday weeye maaha inuu dalbay in loo shido naara dab dabbuu shiday fajacalat markaa ay gudagashay noqotay addawaabu walfaraashu kolleyna dee maa yadibu cala abdi guud ahaan waa la yidhaha lakiin marka dawaabta halkan waa waxyaalahan marka dabka la shido kusoo urura ee dee bal dabkii ay ku halaagsamayaan ku daata ee kusoo urura taas baaba la yidhah haddaba dawaabtii walfarash farashkuna kolkol dee koronkorada ama ayaxa kiisaa yaryar iyo taas farash waaba la yidhaaha laakiin marka halkan waa waxyaalahan duulduulaya ee kusoo urura dabka taas weeye yaqacna fiihi inay ku dhacayaan isagiina muxuu yeelayaa ninkaa dabka shiday wuu ka celinayaa intaa laakiin de waa kuwan isku soo qaadaya kuba dhacaya fa ana anigu buu yihi rasuulka ilahi waju shabahi waa kane aakhidun waan hayaa oo waan qabanayaa kolley ficilka xadiidka aakhidun oo isma faacila waatay u badan yihin way kuba dabdiyeen ficil mudaaricna waa lagu dabdiye o la yidhaha fa ana aakhudu oo haddii aakhidun la yidhaha de waa la tanwiinaya isma faacil hadduu yahay haddii ficil yahayna dee waa markaa waa ficilkaa marfuucee dambe keliya yeelanaya anigu waan hayaa ama waxaan qabanayaa bixujazikum halkaa guntiqaabadkiina oo jamcu xujsatin weeye xujsana waa halkan dee macqadulizaar waa halkan dee dhexda aynu suunka iyo kiishadii iyo waxaa laguba xidho ama guntiga u qabto halkaasaan nidahaya dee ruux bal maalan wax ku ordayo ruux kaloo ka naxaya oo halkan qabanayo wixii kaba joojinaya taasba weye anigu xujasdiinaan ahaya wa antum idinkuna taqaxamuuna fiihi naartaas iyo waxa halaaga ah eed idinka hayo eed idin diidayo ayaa idinkoo aan hubsan idinkoon dan ka gelin baa ku dhacaysaan oo ku daadanaysaan taqaxumna kolley ficilku dee asalkiisii hore laba to-ood buu lahaa tataqaxamuuna buu ahaa waana kolley arrinkii dee kitubtaba in badan qur-aankana inooguba sugano ficilkii haddii laba tood oo ficilkaa mudaaric ay bilowgiisa wada galaan in mid ahaan la gooyo iqtisaar ahaan ee asalku waa tataqaxamuuna taqaxamuuna marka waxaana taqaxumku yahay waa wixii oo aabbayeel la-aan iyo hubsasho la-aan loogu dhaco taas baa taqaxum la yidhaahaa ama laysku tuuro haddaba idinkina waa ku dhacaysaanun oo idinkoon dee waxaan caaqibadiisa iyo waxa kaba imanaya aan iska hubsan eegahayn baa iga baxsanaysaanoo waxaan idinkaba horjoogaa kutuur ku dhacaysaan arrinkuna dee waa cisyaanka waa kaa shareecadii uu rasuulka ilaahay noo keenay dadkii xumaantii loo diidayo waxa weeyaan wanaaggiina laba farayo intoodii badnaydna macruufay la imanayaan aanu jirin munkarkii loo diidayo weliba loo sheegay waxa ka dhalanayana ay kuba dhacayaan rasuulka ilaahay maalkiisu kaa weeye iyo dadka marka la eego maalkooda xagga mukhaalafada iyo cusyaanka weli axaadiisyada nisaakani waa inoo socdaa وxdثnah cمر الناqd وبن أbي cمر qال xdثna سفyاaن waa in cuyeyne عan أbي الزناad بhda الإسناaد نحوه xdثna محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام بن منبه qال hذا ma xdثna أbو هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم fذkر أxاadiiث minha wasiqadee in badan inala socotay ilaa kitaabka bilowgiisa ilaa imaka أxaadiiثii صaحiifadii hamaam can abi hurayra waqaala rasuulu الlahi أxaadiiث buu sheego waxaa kaba midayd xadiidkan ah waqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam maali aniga maalkaygu xagga dadka inuu u digayo ka joojinayo xumaantii kaba qabanayo laakiin dadkii ay dee khilaafayaan in badan oo kaba mida mayntoodii badnayd kamaali rajuli nin oo kale weeye istawqada shiday naaran falamaa adaat markay iftiimisay maa xawlaha dalki wixii hareerteeda ahaa ayaa jacala alfaraash waa waxyaalaha yaryare xayawaankaa yaree dulduleen lee naqaano khaasatan dabka kuba soo urura waqtigan roobku diiye nasiibo badan jacala alfaraashu iyo wahaadihi ljana dawaabbu waa waxyaalahan yaryar un ee waxaa dulduulayan weeye dabka isku soo tuura alatii fi naari naarta kuba sugan ujeedadu taa naarta kuba dhacda yaqacna fiiha dabkii inay kuba dhacayaan bay bilaabeen ay gudagaleen wajacala isagiina wuxuu gudagalay yaxjuzuhuna inuu manceeyu ka horjoogsanayo waxbuu qaatuu intaa ka celinaya wayaqlibnahu laakiin iyagii baa ka qaalib noqonayo dee kole daanay joogsanayna wixii iskuma soo tuurayaan halkan iftiinkanunuba muuqdo inkastuu kaba celiya isagii bay ka qaalib noqdeenoo fayataqaxamna fiiha way ku dhacayaan waxii tarawila-aan iyo taas iyagoona waxa ka imanayaba ogeyn haddaba idinkuna taas oo kale dadku yihiin oo qaala wuxuu uhi fadalikum kaasi mahalii wamahalukum aniga mahalkayga iyo mahalkiina weeyo ana anigu aakhidun waxaan qabanayaan hayaa bixujazikum halkaa guntigiinaan idin hayaa cani naari naartio dee ka joogaan idin leeyaho waan idinka celinayaa haluma cani naar waxaan idin leeyahay ama qaa'ilan xaal aan ku qowlayo markaan guntigiinaa qabanayo haluma cani waa naarta ka kaalaya oo ka soo carara haluma cani naar fataqlibuunii waa iga qaalib noqonaysaan idinkuna oo fataqaxamuuna xaal aa ku dhacaysaan fiiha naarti aa kuba dhacaysaan xadiidkan kalena walow riwaayo kale yahay oo jaabir warinayo xadiidkan unbay la macna uu yahay ama lamid yo wuxuu yihi muslim xadaثanii mحamed بnu xaatimi qala xadaثana بnu mahdiyi qala xadaثana saliim bn can saciid bni mina can jaabirin qaala bal kolley waxaan filayaa cid cusuboon ogahay ma jirto saliimna saliim ibnu xayaan baa la yidhahha xataa mar dambaba waa inoo iman doonaa horena waynu usoo maray isagoo magaciisu dhan yahayna baabka kan ka dab ayuu kuba sugan yahay saliim ibnu xayaan bukhaari iyo muslimna wax saliim la yidhah ninkan baa jira waa nin saabico kaba midoo hiqaa weeye saliim ibnu xayaan ama magaca marka la taskiiriyo sulaym la yidhaaho kolley majmuuca kitaabka kuba sugan aan soo aragnay oo sulaym ibnu ashcah abushacthan ninkaa la odhanaya almuxaarib ee taabiciga ahaa taa waan soo aragnay sulaym ibnu akhdar nin la yidhaaho bal taasna waan soo aragno isagu dabaqadii ka dambeysay bal markaa atbaacu taabiciintii ah sulayb ibnu jubayr iyo sulayb ibnu caamir iyo intuba kitaabkay ku sugnaayeen waana rag isku dabaqaa raggaas sulaymyada waxaan sulayb ibnu khabar ahayn kitaabka way nooguma sugayno waa taabiciintii dhexa un bal markaa raggaas sulaymyada aan tiriyey sulaym markaa waa dad tacaduday baan leeyahay laakiin ninkan saliim waa dee keri marka leega bukhaariyo muslim saliim ibnu xayaan marka ismiga aan dee musakarka ah aan ahayn mukabarkaa wuxuu yihi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam mahalii wamahalkum kamahali rajuli awqada waa ti aan istawqadaba lahayn sintiya tadi waa zaa'id waatan shiday naaran fajacala اljanaadibu jamcu jundubin ama jundabin weeye waana adigu waxyaalahan baa maanta loogaba jeedaa waxay leeyihiin wax khilqada jiraad kale ama iyo xalo sidaa afar markaa arjul lahoo habeenkii in badan qayliyo dhawaaqay leeyihiin adigu bal waxa weeyaan waa waxyaalahan imaka xasharaadka ah ee dabka ku daadanayo walfaraasho yaqacna fiiha inay dabkii kuba dhacayaan wahuwa isaguna yadubuhuna uu daafacayo mancinayo iyagii canhaa can innaari waana aakhidu waa ka dawaji shabow sida rasuulka ilaahay dadka daarta ugaba hayo iyaguna ay isugu daadinayaan baa taasoo waana aakhidun bixujasikum can الnaari wa antum idinkuna tafallatuuna waa fakanaysaanoo min yadi oo tafalutku waxa weeye de waa ruux baaba ruux wax ka joojinayo intaa guntigiisii hayo isaguna iska dhufanayo ugu dambayn iskaba dhufto kuba dhacu ka qaalib noqday xaaladu taasba weeye kolley tafallatuuna waa inoo taala tuflitunana bal waxa weeyaan waa weji labaad oo imaka ay riwaayada halkan ay soo naqliyeen oo laba wej bay kusoo naqliyeen kan dee tafallatuuna oo asalku yahay tatafallatuuna tafallata dee asalkuna tatafallatuna buu ahay labadii toban mid baa xadfan midna waa iyadoo ta'da aan damino fa'dana reebno tuflituuna laba idhaaho waana macno ay labadaba xagga luqada ay leeyihiin oo aflata mini iyo tafallata mini labadaba waa la yidhaha haddii ruux aada haysay oo iska kaa dhufanayo ugu dambeyn kaa qaalib noqdo kaa fakaday aflata mini waa la yidhaha tafallata minina waa la yidhaha xadiidkana labada wejba waa lagu dabdiyeyba waye oo tuflituuna mini ilmiyadii iyo tafallatuuna min yadii labadaba ee bal taynoo taalana waa tafallatuuna asalkuna waxaan leedahay sida tii hore oo kale waa tatafallatuuna kolley macnaha xadiidku dee waa macno aada iyo aada u waadaxo weeye baabu dikri kownihi salى الlahu عalيه waslm khatama nabiyiina wuxuu baabaysan yahay bal sheegidii la sheegaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu yahay nebiyiinta kii khatimay uu yahay kale waa laba xadiid waxaa inoo iman doonaa labada xadiidna dee duruq baa ka hore yeelan doonaa waanan israacin doonaa macnaha yarna marka ama macnaha xadiidku uu xambaarsan yahayna walow maanta aanu nawowi waxba imaka halkan in yaroo koobanun uu kaba sharxay marka dambaan bal yar sheegi doonaa in yaroo khulaasa ee laakiin carabkaan marinaya wuxuu yihi mslim raximah اllahu taعaalى xadaثna cmr بn mحamedi الnaqid qaale xadaثna sufyaan بn cuyaynaةa can abi الzinaadi can اlcraji kale abi الzinaad waa cabdالlahi بn dakwan acrajna waa cabdالرaحman بn hurmuz e abu hurayrana waa cabdالرaحman ibn skrin sanadka abu zinaad can اlacraj can abi hurayratana asaanida abi hurayre kuwa ugu sixa badan ama ugu heer sareeya ayuu kaba mid yahay markay noqoto abu zinaad can اlacraj can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm qaala anahu qaal mahalii aniga mahalkay wamahallaa inoo socdo caawe wamahalu اlambiyaai ambiyada mahalkoodii macnaha aniga iyo marka la eego aniga iyo ambiyadii iga horeysay waa iyaga xaaladooda iyo mahalkoodu ka mahali rajulin nin oo kale weeye ninkaasoo banaa dhisay bunyaanan dhis dhisay fa axsanahu dhiskiibuu fiicneeyey wa ajmalahu uu qurxiyey oo markaa fiicneeyo qurxiyo fajacala ay gudagaleen ay bilaabeen annaasu dadkii ay noqdeen yudiifuuna bihi kuwa ku wareegaya dhiskaa aada u quruxda badan oo yaquuluuna ay leeyihiin ma ra'aynaa maanaan arag bunyaanan ama dee fajacala annaasu yudiifuuna bihi yaquuluuna xaal ay ku qowlayaan iyagoo leh ma ra'aynaa maanaan arag bunyaanan dhis axsana ka fiican min hada kan ilaa hadihi labina oo kolley sida riwaayaadka dambe inoo sugan dhiskan waa la qurxiyey waa la fiicneeyey laakiin meel bay ka banaanayd oo xabad labina ama xabad jaajuuri ka maqnayd intaas weeyaan waa inta hadalkooduna inooguba sugan riwaayaadka dambeanay dee taa ziyaadadu inooguba iman halkana way ku sugan tahay laakiin qaybta horun bay kaba maqan tahay dadkii baa deeta maxay yidhaaheen markay arkeen aada ugu cajabgeliyey weliga iyaba maanaan arag dhiskan ka fiican ilaa hadihi labinata waa meeshan labinada intan baa yar nuqsaan ah xabadda labina meesheeda uun mooye oo de ay ahayd mal meesha oo haddaanay intani jirin meesha yare banaan ee xabadda labinka ka baqantay jirin dee wax ka qurux badan ba lama arkeen markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi fakuntu waxaan ahaa ana anugu aan ahaaday tilka labinata xabadda labinkaayo waayo rusushii badnayd ee kuwa ilaahay inooga warramayo kuwa aan laynooga warramin ba lahaa dee iyagu waa taasoo waxay la yimaadeen sharaaicdaas makaarim alakhlaaq akhlaaqda fiican iyo wanaag iyo taas iyo xumaantii oo dadkii lagaba joojiyo markaa dhiskaa fiican ee taam noqduha waxba kaba dhinna halkii rasuulka ilaahay baa khatimay oo buuxiyeyoo anigu labinadaas baanay kolleeya xadiidka duruqdiisa dambena inta matelka oo intan kasii cad baa inoogu soo socdo waaba kan وxdثna محمد بن رافع قال xdثna عبدالرزاق قال xdثna معمر عن همام بن منبه قال هذا ما xdثna أبو هريرة عن رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر wuxuu sheegay أbا هريرة أحاadيثa minha أحاadiثa waxa kaa mid ahayd وqال أبوالقاaصم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من qبلي kaمثل رaجuل ibtnaa dhisay buyuuta أqلo فأxسنha فiicneeyo وأجملha qurxiyo وأكملhaa taam yeelay إlaa موضعa labinaة xabad labina ah meeshii mooye labinadu dee waa tan laban baabayden oo waa tii dhoobada lagaba samaynayey taasba weeye aqalada waktiyadii hore dee jaajaarjaarka horteed laguma dhisanayey wuxuu sheekuna raximah الlahu taعaalى leeyahay xagga luqada un weeyaane allabina laamtoo la fadxiyo ba'doo la kasriyo waaba luqo badan oo taasoo kaleo haddii markaa jamaceeda aan eegnana ta'dun baa logeynaya oo labinatun jamaceedi muxuu noqon labin inaguna labadkii waaba taa la odhanay waa kelima carbeed unoo noo timi labinatun markaa ta'dun baa lagoyn oo labin baa loqon sida dee nabiqatun oo kale geedkan gobka oo nabiqun haddii bal maalan waxaa kaloo banaan in ba'da la reebo oo bal libnatun laba yidhaaho libnatun ama labnatun waayo waxyaalaha nadaa'irteeda labada weji iskagaba banaanaadan haddii markaa libnatun aan yidhaahno maalan jamci muxuu noqonayaa libanun buu noqon sida sidratun sidar loogu jamciyo qirbatun qirab looguba jamciyo aduu jamca dambe sheekhu ama dee xagga jamca ma sheegine mufradku labadaba inoo sheega bal haddaba in ilaa mawdica labinati oo min zaawiyati rukn min zawaayaha waa daartaas ama dhiska koonayaashiisa ama zawaayihiisa mid kaba mida xabad labina oo ka dhinayd oo meeshiiba banaanayd fajacala الnaasu dadkiibaa waxay bilaabeen gudagaleen yaduufuuna inay ku wareegayaan oo wayucjibhum اlbunyaanu dhiskana uu cajab gelinayo aad iyo aad u cajab geliyo fayaquuluuna ay odhanayaan alaa wadacta kii dhisay bay ku odhanayaan alaa wadacta maad dhigtid haahunaa meesha labinatan xabad labina maxaad meeshan u gelin weyday oo fayatima markaa uu taam noqdo bunyaanka intan baa dhiskaagi kaba dhimane intan baa demaad buuxisidood xabad labina dhigti faqaala muxamadu salى اllahu alayh wasalam fakuntu ana labinata anigaa labinkaa noqday intii ka horena waa rusushii igaba horeysay وxdثna يحيى بن أيوب وqتيبة بن حجر قالوا xdثna إسماعيل يعن بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح الصmاni الصmاnna waa xرفadiisa waxa weeyaan de waa dكwan abu صالح koley bkaari marka la ega abu hurayrana dadkii axaadiiثiisa waa raggii u fara badnaa ayuu abu صالح kaba midaya isagii abu salamaye marka la eego horta labada sax ma kutubtan lixda aba la ege abu صالح samaan samaanna waa xirfadiisii o de waa subag lahaayo subag bu mala intuu kofiya ka keeniyo basriyaadu meelahaasu zayaadna waa la yidhah samaanna waa la yidhah xaggii xirfadi أن نصب أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبinة من زاaوية rكن kuba mida زاaوية من زawاaيaه beytkaas زawاayooyinkiisi kaba mida فجaعل الناaس يضuفوna به ويعجبوna له ويقuلuuna hallaa wudicad maa la dhigo haadihi labinata xabadda labinkaasi dhiskani quruxdiisa ay u dhammaato maa xabadda labinkaa meeshan la dhigo qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh faana labinatu wa ana khaatamu nabiyiina waa kaas ambiyadii oo dhan tii lagu khatimay baan ahay xdثna abubكر بن أbي شhيبة وأbو كرayب qال xdثna أbو معاaوية عن الأعمشh عن أbي صالح عن أbي سعيد qاaل أbو صالح maanta أbي سعيidna waa kaba warinaya kii horena أbو هurayru kaba wariyey qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيiن فذkر نحوه xadaثna abubakr بn abi shaybata qaale xadaثana cafan qaale xadaثana saliim bnu xayaana waa kii ninkii marka dhawaydaan haynay qaale xadaثana saciid bnu mina markii horena isagun buu kaba warinaya can jaabirin intan way wada socdeenba bal markaa can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala mahalii wamahalu اlanbiyaai kamahali rajuli banaa daara faatamahaa taam yeelo waakmalahaa isla mid ilaa mowdica labinati fajacala الnaasu yadkhuluunaha wayatacajabuuna minha wayaquuluuna lowlaa mowdicu labina macnaa aqalkani waa aqal dhan fiican wax lamidi aanu jirin lowlaa mowdicu labinati xabaddaa labinkaa meesheedu haddaanay jirin oo halkaasi aanay banaanayn qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalيه wasalam faana mowdic labina jiئtu waan imi fakhatabtu اlanbiyaa ambiyadii baan khatimay oo kii ugu dambeeyaan noqday waxadaثanii moxamed ibnu xaatimin qaala xadaثana bnu mahdiyin qaala xadaثana saliim bihada اisnaadi mila waqaala badala tama axsanaha bal axaadiistii waa kolley noo dhammaatay baabka maselkana maqsuudkiisu waxa weeye oo rasuulka ilaahay noogu cadaynaya ilaahay inuu isagii ku khatimay ambiyadii iyo mursaliintii kaba horeeyey uu kuna taam yeelay wixii iyagu ay laba yimaadeen ee ahaa dee sharaa'icdii iyo makaarim alakhlaaq iyo wixii adiguba guud ahaan ay laba yimaadeen ee hadiy iyo cilmiyaba ahaa isagii uu kuba buuxiyey markaa isagaa rasushii khatimay cid ka dambaysaana maba jirto shareecada dee taamkee sharaa'icdii oo dhan da ka wada taamsan ee kaamil yeeshay ee shareecad nasakhaysa aan jirinna ilaah baa subxaana wa tacaala sharaa'icdiina kuba khatimay rasuulkii ilaahayna risaaladiisiibuu kuba khatimay oo dee rasoshii horeba risaalaadkoodii xadiidka ama matalku kaas booye baabkan yar baan raacinayaa baabun idaa araada allahu tacaala raxmata ummatin ilaahay hadduu doono ummad naxariisteed qabada nebiyaha qablaha nebigeeda ayuu ruuxdiisa qabtaa horteedoo macnaha ilaahay hadduu doonayo ummad inaanu halaagin iyadoy ummaddu joogto ayaa nebigoodii wafaadah laakiin hadduu doonayo ummad inuu halaago de waa ummad beenisay nebigaas raaci weyday markaasi isagiina bal ugu farxo wuxuu ku diirsado ay ugaba muuqato dadkii beeniyeyba iyagoo jooga isagoo jooga ayaa la halaaga laakiin ummadda ilaahay naxariis laba doonay waa ummaddaa dee intay nebigoodii rumaysay nebigoodii wafaaday iyagoo jooga bal mase iyaguna saa dariiqiisii haya ee sharcigiisii fulinaya kuba dhaqmaya bal taas weeye waana xadiidka tay nooguba iman doonta qaala muslimu muslim wuxuu yihi waxudittu can abi salamata abi usaamataan ujeedaa waxaa layga waramay abaa usaama waa siqa inagu cusub laakiin de inaguma cusbo kitaabka markaan eegno meelo kaba mide laakiin si guud oo horaan aynu markii ugu horeeyey aynu kuba soo hadalay ee bilowyadii kitaabka ama madkhalkii oo kale inay dhowr iyo toban xadiidi jiraan oo muslim kitaabkiisa kuba sugan oo kolley ama inqidaac ku sugan yahay ama ibhaam kuba sugan yahay waa jiraan kolley xadiidkana imaka halkan dee qolooyinkii sharxay imaam nawowi maha maaziri iyo qaadiciyaad iyo qurdubi iyo waxay kaba dhigeen axaadiidii almunqadica fii muslim axaadiidan sanadkooda aan laba xidhiidhin ee muslim kuba sugan inuu yee laakiin markaan eegno dee muxadisiinta iyo isticmaalkooda markaan eegno tanoo kale inqidaac ma uu sheegaya oo cid baa u warantay ciddii buu ibhaamiyeyoo ibhaam baa kuba sugan oo sheekhiisii imaka waa ibhaamiyey nin kaleu magacaabaya abaa usaamo kaba maqle abaa usaamana waa sheekha sheekhiisa oo markaa waxudithu can abi usaamata laakiin muxuu yihi muslim waminman rawaa dalika xadiidkan soo socda ciddii warisay waxaa kaba mid ahaa canhu can abi usaamata ibraahim bnu saciidin اljawhariyu oo macnaa dadka abu usaame xadiidkan kama wariyey waxaa kaba mida ibraahim bnu saciid muu sheegin markaa imika ibraahim ninku ka maqlay maaha isagu ibraahim waa sheekhiisii isaga iyo bal matalan kutubtan kale afartaa khaasatan sunanta uu kuba sugan yahay bukhaari kitaabkiisa sheekh miyuu u yahay dhammaan waliba raggaa shanteen sheegaya way la wada kulmeen oo waxbay ka wada wariyeen bukhaari bay culimada qaarkood yidhaaheen bukhaarina waxbuu kaba wariyey haddii dee taasi ay sugnaato waana xagga bukhaari la iskuba khilaafsanye xaafid muxajara raqamku siiyey miim iyo afar buu ahaayo ujeedadu markaa bukhaari waa kaba baxsanaaye haddii bukhaarina kaba wariyo wuxuu inoogu biiraya ama uu noqonaya raggii ama sheekadii ay wax ka wada wariyeen oo hadda kaa hore aan lahayn waa sagaal de marna maynaan soo tirin laakiin waan dee soo sheeg sheegnay waa laga yaabaa habeenun haddii ilaahay inoo suurto geliya inu magacyada tirine toban buu ku noqonayaa iyada haddii markaa bukhaari la yidhaah uu ka wariyey laakiin waa la iskuba khilaafsan yahay inuu bukhaari ka wariyeyna waxaa kuba socday imaamkan ama xaafidkan naasir ibnu naasiridiin oo nadmi uu leeyahay ama laba bayd uu leeyahay uu raggan kuba tiriyo isagoo ka bilaabaya rawaa khamdu tanqid can mashaayikhin cashratin khamdu tanqid dabcada xuruuftii buu soo gooyo ti nadmiya waa khamdu tanqid waa kham waa kha iyo miim waa bukhaari iyo muslim iyo daal oo abi da-uuda iyo ta oo matala tirmidiya iyo nuun oo nasaa-i iyo qaafo ibnu maaja intiibu dee tare waa khamdu tanqin marka waa xuruufu aan dee kelimadu macno kale ma lahayn can mashaayikha cashra toban cashar waa ninka ugu dambeysiiyo oo laba beyd weeye markaa minaan soo naqlin doonaa ee waa toban sheekho markaa iyada taa hadii la yidhah waa nin adigu bal bukhaari waa la isku khilafsay laakiin rag kale oo muslim oo sheekh marka maxaan leenahay xadiidkan laakiin muslim uu abu usaama ninkani uu ka maqlay buu leeyahy ibraahime laakiin isagu muslim isaga kamuu maqlin cid kale ayuu kaba maqlay ciddiina uu ibhaamiyey kaluu kaba maqlayn waxaanay bal kolley kitaabka marka la eego xawaashidiisa qaarkood dhacday oo marka la eego dee ibraahim ibn sacuud waa kastan leh inuu xawaashidiisa qaar si uu imaam nawjuluudi kaba soo noqlinayo inuu yihi xadaثna moxamed ibn musayib اlarkiyaaniy xadaثna ibraahim ibn saciid oo manaa xadiidku dariiq kale waa inoogu xidhiidhayaa oo bal matala dariiqa uu ishaarayaba ay tahay laakiin muslim isagii waa kan xaaladiisu tan weeye qala xadaثna abu usamata xadaثanii burayd bn cabdالlahi can abi burdata can abi musa can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm sanadkastan nowca waa inagu soo noqnoqday wuxu uhi rasuulki ilaahay in allaha caza wajala idaa araada hadduu doono raxmata ummatin ummad naxariisteed min cibaadih addoomihiisa kaba mid ah qabada wuxuu qibdoodaa ruuxdiisa qabtaa nebiyaha nebigeeda qablaha iyada horteedo iyadoo ummadii joogta aan la halaagin baa nebigeedii uu wafaadaa fajacalahu wuxuu kaba dhigaayo isaga laha ummadda wuxuu gaba yeelaa ummadiisii ahayd waa ummad raacday markaasoo rumaysay ama inteedii badnayd ay raacday weeye faradan ceelalyo iyo wasalafan horumar beyna yadayha oo isagii waa kasii horeeya faradka asalka hore waatan xataa ilmaha yaree yari ku dhintay dacooyinkiisii janaazada ay kaa mid ahayd in labadiisa waalid farad loogaba yeelo axaadiista xawdkuna waa baabka casharkan ka dambeeyun baabay inooguba sugan tahay rasuulka ilaahayna anaa faradukum cala alxawdi baa xadiidka inooguba iman doona waa dadkan marka meel lagu aroorayo dadka ceelalyada ah ee kasii horeeye darkii iyo ceelkii waxaa usii diyaariya kaas baa farad laba yidhah haddaba iyagiibuu kaba horeeyaayoo dee kolley waa ka kagaba sii horeeya aakhiro farad buu gaba yeelayay wasalafan bayna yadayha waidaa araada hadduu doono halakata ummatin ummad halaageed oo ilaahay hadduu doono cadabahaa waa cadaabaa wa nebiyuhaa walxaal nebiyuhaa xayun iyadoo nebigeedii nool yahay faahlakaha uu halaagaa walxaal huwa yanduru waa si dee qomamkii ilaahay noogaba soo waramay saalix iyo huud iyo nuux iyo luud iyo bal dadkii lahaa shucayb iyo ambiyada kala duwan ee qowmkoodii la halaagay iyagoo arkayo bal matala markay raaci waayeen ay rumayn waayeen walxal huwa yanduru faaqara waa qaboojiyaa caynahu ishiisii bihalakati halagada uu ummadii halaagay xiina kadabuhu markay beeniyeen wacasaw ay caasiyeen amrahu ay amarkiisii caasiyeen taas wey kolley imaamku dee intan yaree hadalkan yime waxudisi mooye wax kaluu kaba qabtay ma jirto qurdubiga wuxuu raximah llahu tacaala yidhaahaa bal xadiidkan wuxuun dee uu yidhaahaa isagu rasuulka ama nebiga dhimashadiisu dee nebigeenu mahaye waa nebiga dhimashadiisu waxay ummadda naxariis uguba tahay dee waxaan keenay inay isaga dabadii baaqi noqdaan waa inay rumeeyeen haddaanay rumayn sida kuwii hore waa la halaagi lahaa iimaankay isaga rumeeyeen iyo shareecadiisii raaceen ayaa waxa weeye keenay inay ka hadhaan ay ka baaqi noqdaan oo isagu wafaado bal markaa iyagii dee marka nebigoodii wafaadona ay iyagii waa musiibata ugu weyn nebi dhimashadii bal dee ummadna laguma asiibin nebigooda dhimashadiisii wax kaba weyna taasna ay kuba sabraanna ajrigoodiibaa uguba weynaanayo xaggii ajrigna oo uguba badnaanaya hadhidan ay kaba hadheen markay haystaan shareicadiisii ay ku camalfalayaanna ajrigoodiibaa u siyaadayo naxariistiibaa u badnaanayso bal adigu waxa weeyaan kolley waxay calaamo u tahay ummaddan nebigoodii wafaaday iyagoo jooga ummad raacday oo rumaysay ee taasna iyagiina hadhidan ay kaba hadheenna kolley markaa ay raacaan ee shareicadii kuba sugnaadaan musiibadaa kuba timid ay kuba sabraan ajri iyo naxariis weyn baa uguba sugan dee waa ka iyo hadyigiisana ay haystaanoo arrinku waxa weeye un baaqinimadan keenaya iimaan ay laba yimaadeen iyo itibaac kuwii aada iimaan iyo itibaac lagaba helin dee waa kuwa la halaagayo ee nebigoodii markay beeniyeen ee caasiyeen ishiisii loogu qaboojinayo lagaga farxinayo in iyagii dee isagii loo aaray oo iyagii laba halaagay allah subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk